marka la eego zakaada fidriga macnihiisa waa zakada sababta ay ku waajibta ay tahay marka ramadaan laga afuro cinda alfidri min ramadaan oo sababta loogu magacaabay zakaat alfidr waxa weeya afuridan laga afuray ramadaan la cuna raashinkii sidayn sheegi doona waktigay waajibaysaa oo marka ramadaan laga afuro masala habeenka u dambeeya ramadaan kolkay dhammaato ee ciid soo gasho waktigaasee waajibaysa waana sababta loogu magacaabay markaa zakaatulfitr marka la eego macnaha wey waxaa kaloo ay ku magacaabaan culimada fuqahada ahi zakada magacyo kale oo masala ay kamid yihiin zakat aru'uus wariqaab walabdaan magacyaashaana way leedahay zakada qooraha oo dee qoortii dadka ayaa laga qaadaya zakat aru'uus dadka madaxoodii baa laga qaadaya zakat alabdaan dadka jirkoodii baa laga qaadaya marka xagga xukunkeeda leego mawaadiicda masel dee hadalka uga baahani waa dhinacyo dhowr ay noqonayaan ma maxay xukumkeeda masuna mise waa waajib xikmadda loo sideeyey maxay tahay zakatulfitr qadarkeedu waa intee yaa lagu leeyahay yaase laga bixinaya ma la naqlin karaa dadkeebaa la siinayaa waktigay waajibaysaa waa hadma goormay addo tahay se goormay qallo noqonaysaa mawaadiicdaas oo dhan kollay waxbaynu ka odhan doonaa insha allah xukumkeedu kolka la eego waa waajib weye sunno maaha waa farad waa inay waajib tahay oo zakadii baa laba qaybooda zakaat almaal iyo zakaat ulbadan zakadii xoolaha iyo tii jirka qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha man zakaaha qofka naftiisii nadiifiyey baa liibaanay iyada oo dee zakaduna ay soo geli karayso siyaabaha qofkuu naftiisa ku nadiifinayo waxay soo gelaysaa khud min amwaalihim sadaqa tutahiruhum wa tuzakiihim sadaqa ku nadiif aada ku nadiifinayso dadka ka qaad xoolahooda iyadoo laftigeeda xoolihii qofkumaa laga qaadaya madaxiisii haka bixiye waxyaabaha masel daliilka u muujin kara inay farad tahay waxaa kamid ah iyada oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ay asxaabtu leeyihiin ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama farada zakata alfitr min ramadaana saacan min tamrin aw saacan min shaciir calaa kuli xorin aw cabdin dakarin aw unhaa min almuslimiina farad bay leeyihin asxaabta nebigu sekada waajib buu ka dhigay oo inay farad tahay ayuu tilmaamay min ramadaana min alfitri cinda ramadaan marka ramadaan laga afuro kolkaasuu waajib ka dhigay kol haddii ramadaan ay dhammaato waa waajib buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam sekada in la bixiyaa dabeetana asxaabtu waxay leeyihiin wixii dee waktigaa raashin ahaa un ayaa laga bixinaya sida masalan timirtii maasha kale la yidhaha shaciirtii oo heedii iyo qamadidii iyo kuweelahaas cidda laga bixinayana waa xadiidku wuu xusayaa oo waxa uu sheegay in addoonkii kii xorta ahaa labkii dhadigii kii yaraa kii weynaa intaba laga wada bixinaya laakiin ayaa min almuslimiina intuba inta oo dhamiba min almuslimiina bay kamid yihin dadka gaalada maya waa muslimiinta un marka ereygan farada ah waxa uu dee muujinayaa farada wa alzama wa awjaba isku macno wey macnaheedu waa inuu yahay shaygani aanu sunno ahayn uu waajib yahay sidaasay dee u arkayaan culimada muslimiintuna xanafiyada nimanka la idhahdaa in yar waxay yaro kala qaadaan waajibka iyo faradka ayaa iyaga laba qaybood uga dhigan oo jumhuurta waa isku mid faradka iyo waajibku laakiin qolyaha xanafiyadu madhabta xanafiyada ayaa waxay leeyihiin faradka waxaa udhaxeeya iyo sunaha qayb la ydhaha waajib markaa waa taqsiim mustalaxa iska leeyihin wey laakiin faradkii askaa wey ee sunaha qaabilayay haddii haddaba zakadan la eego xikmaddeeda waxaynu sheegnay qad dakarna alxukm wa haadihi xikmatuhaa xikmadda loo jideeyey waxaa tilmaamaya xikmaddaas xadiidka cabdillaahi bnu cabbaas uu warinaya radia allahu canh xadiidkaasi waxa uu leeyahy farada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam zakaata alfitr tuhratan lisaa'imi min allagwi waalrafas wa tucmatan lilmasaakiin waxaa nebigu waajib ka dhigay sadaqadan la yidhaahdo zakaatu alfitr iyada oo qofkii soomanaa duhura oo ka na ka nadiifinaysa wixii laga yaabo inuu ka dhacay min allagwi waalrafas hadalkii bilaa macnaha iyo dembigii aynu badsanayni waxyaabahaasa ilaahay uu ku sifaynaya zakaat alfitr oo ay ku dhacayso ee ku dhacaya waxa weeye markaa islaax qofka cadalkiisii ay ku samaynayso sida had iyo jeer salaadu marka waxaa dhacda dee qofku sahwi la yimaado maxaa la yidhahdaa raaci aakhira salaati salaada gadaasheeda sujuudu sahwi bay ahayd taa inuu raaciyo qofka marka halkii sujuudu sahwi gunbay ugalaysaa qofka ilaahay baa kaga safaynaya burush bay noqonaysaa laga maryabe xikmadda labaad waxa weeyaan masaakiintana inay unoqonayso dee xaalad deg dega gurmad oo kale oo markaa ay waxay ku farxaan ciiddaasoo masaakiinta dhucma ayay u tahay raashin labada arrimood bay isugu jirta marka alamru alawal yatacallaq bisaa'imiin fii shahri ramadaan waalamru athani yatacallaq bilmujtamac wa ishaaci almaxabati waalmasara fii jamiici anxaa'i midhka hore waxa weeye qofkii soomanaa ayay soomkiisii hagaajinaysaa midhka labaadna mujtamaca ayay kalgacal ka dhex abuuraysa iskuna soo dhaweynaysa oo dee waa waxay noqonaysaa masaakiintii wax la siinayo waayo yawmu alciid waa maalin dadku ay faraxsan yihiin camalkaa ay soo guteen arkaan islaamka ka midana ay ku farxayaan marka masaakiintooda iyo kuwii maalka haystay iyo wax oo dhami farxaddaa way mushaarakeynayaan oo way ka qayb qaadanayaan labadaa xikmadood ayuu shaaricu ku tilmaamay zakaatulfidriga inay ka faa'iida yihiin haddaynu usoo gudubno zakaatulfidrigii calaa man tajibu wa can man tajib yay ku waajibaysaa yayse ka waajibaysa waa laba qaybood markaa qof ay waajib ku tahay in laga bixiyo iyo qof ay waajib ku tahay inuu bixiyo oo isna dadkaa ka bixiyo isaguna da isku daro oo iska bixiyo haddii la idhaha yay ku waajibaysaa waxay ka muuqanaysa taas xadiidkii saxiixa ahaa aynu goortii dhaweyto soo xuseyni oo asxaabtu ay idhahdeen calaa kulli xurin aw cabdin dakarin aw unha saqiirin aw kabiir min almuslimiina cidda sakaatu fidrigu ay ku waajibto ee laga bixinayaa waa dadka intay muslimiin yihiin qaybahooda kala duwanba leh kii waalaa iyo kii miyirka qabay kii yaraa iyo kii weynaa kii ragga ahaa iyo kii dumarka ahaa intoo dhan ba waa la isku wada daraya ee la odhan maayo un ha ka waajibto qofkii markaa isagu dee weyn ee qaangaada lana odhan maayo kii caaqilehe miir qaboo keliya laguma soo koobayo oo haddii xataa dadka qaarkood aanay soomaynin dee xikmaddii labaad baa meesha taallo ah waxaan laga qaadaya inuu masaakiinta raashin u noqdo ayaa taasaa meesha joogta xadiidkaasina dee dhowr jeer buu soo noqnoqday oo markaas isagoo riwaayoon kala duwan leh dadka laga bixinaya inay dadkaa yihiin xadiidku uu tilmaamayo buu nabiga ka sugmay calayhi salaatu wasalaam waxaa culimada qaarkood ay khilaaf yaro geliyeen ilmaha caloosha ku jira hal tajibu zakaatu lfidri cani iljaniin qofkii uurka ku jiray miyaa laga bixinaya sikadaa sakaatu fidriga culimada islaamku halkay u badan yihiin waxa wey inaan waxba laga bixinay wax daliilahoo dee kusoo arooray ayaan jirinta ah in laga bixinayo kii caloosha dadkan ifka jooga ayuuba wax laga bixinaya waxaa yaele waxa laga yaabaa dee qofkan meesha ku jiraa inuu uur noqon karo biix noqon karo naqasba noqon karo waaba la arkay len dumaroo uur laho intaasiba dee wax iska dhici kara wey ee xaqiiqadiisii lama hayo sidaa darteed dadkan jooga ifka unbaa laga bixinaya ee ibnu xasam sheekha la ydhaha daahiriya ayaa waxa uu leeyahay kol haddii uu gaadho waktigii ruuxda lagu afuufayey dee wax badan baa u waajiba buu leeyahay hadduu soo dhaco waa la maydhaya haddii cidi dabedda usoo tuurto oo isagoo nool uu soo dhaco magtiisii baa waajibaysa wixii u waajibaya qofka maydkaabaa u waajibaya sidaa daraaddeed dee waa qof weyn oo kalea loo arkaya mar haddii ruuxda lagu afuufo boqol iyo labaatan habeen uu gaadhay buu leeyahay waxyaabuu daraysanaya waxaa ka mid a dee xadiidkan baa waxaa ku sugan nebigu sakaatufidriga wuu ku waajibiyey cala asagiiri waalkabiir kii yaraa iyo kii weynaa marka ka yar buu noqonayaa buur oo xadiidka asagiir uu sheegay runbuu soo gelaya laakiin dee sagiir wuxuuna loo yaqaanaa kan yara ifka jooga taana jiliin baa laydha labadaasay kala leeyihi ama xamli uur ama kaa caloosha ku jira ayaa magacyaashaasaa loo yaqaana salafka qaarkood ama culimadii islaamkii hore qaarkood way ka bixin jireen oo cuhmaan ibnu cafaan waxaa suganay waxaa sugnayd inuu ka bixin jiray ka yar iyo ka weyn iyo urqaba abuqilaab oo kale waxa uu leeyahy asxaabta waa taabiciin waxaa cajab gelin jiray inay urka laftiisa ka bixiyaan sulaymaan ibnu yasaar kadalik isaguna sidaasuu leeyahay laakiin sida xaqa ahi waa in aanu daliilba lahayn xamligaas oo dee laga bixinayo un dadka ifka jooga miyaa la shardiyaa nisaaq macnaheedu waxa weeyaan waa su-aal la isweydiinayo nisaaq masel ma qofkii sakada bixin lahaa unbaa sakaad fidri bixinaya ila nisaabka xooluhu gaar buu ahaa mise qofka sakadan bixinaya nisaabka uu ku bixinayaa waa mid ka duwan kii xoolaha way jiraan culimada qaarkood oo tilmaamaya sakaad fidriga qofka bixinaya inuu yahay kii sakada xoolaha bixinaya kaasaa bixinaya bay leeyihin sida laakiin sugani waxa weeyaan nisaabkeedu inuu gaar yahay oo aanu la mid ahayn kaa xoolaha oo qof aan sako xoolaad lagu lahaynba oon haysaniba inuu bixin karayo sababtuna waxay te waa ti aynu soo tilmaanay inay ta annaha iscaf caajil gurma deg dega inay tahay baynu soo tilmaano markaa qofkii faqiirkaba iska ahaa wax raashinkiisa dheer maalintaa iyo habeenkaas dayn xusi doono haddii uu helayo dee nisaabkii wuu hayaa qadarku ku bixin lahaa sakaat fudrigi tan xadiidku uu leeyahy laa sadaqata ilaa can dahri ghinan iyadoo qofku uu qani yahay mooye sadaqa laguma laha taa uu leeyahna waa tii xoolaha ayay noqonaysa laakiin tan sakaat fidriga iyada xaaladeedu waa iska gaar qofka faqiirka ah waxay ku waajibaysaa marka laba qeyb un la helo an yakuuna cindahu miqdaaruha faadilan can quutihi wa quuti man talzamhu nafaqatu laylata alciidi wa yawmi waa inuu hayaa wax dheer habeenka iyo ciidda waxa isagiiyo ehelkiisu cunayaan wax ka dheeraada waa inuu hayaa nisaabkeeduba dee waa intaa taasi waa nuqdad nuqdada labaad waxa weeyaan waa inuu dheer yahay baahihiisa kale masel gurigiisa gaadhigiisa kutubtiisa hadday ruux dumara tahay dahabkii ay xidhanaysay waxyaabahaas oo dhan waa inuu dee ka dheeraad yahay oo kuwaas iyaga wa iyo xataa kutubtii uu qofku iska lahaa kutubtii dee akhrisanay markaa kuwayaalaha hadduu hayo laakiin wax lacaga iyo aanu haynin nool kale oo xoolo ah waxba kuma waajibaysa waa shuruudu wujuubi azakaati cala alfaqiir qofka faqiirkaa marka ay ku waajibayso shuruudihiisa kuwaasaa ka mid a wax dheeraadahun ha hayo masaariftiisa dheer maalinkiiyo habeenka ciidda haddii dee aan taa hayninna isagaaba ka mid noqon kara dadkii fuqarada ahaa ee la siinayay qofka waxaa kaloo masaa'ilkaas ka mid ah daynta waktiyaysan qofkii kama hor joogsanaysa sakaat fidrigu inuu ku waajibo addaynu almu'ajal laa yamnacu zakaata alfitr dayn haddii lagu leeyo wakti ay ku xidhantay sanad kadib ama bila kadib baa lagaa doonaya iminka wixii aada haysa sakaat fidriga iskaga bix oo waxbaha odhanin waxaan u diyaarinaya daynta marun baa markaa la horreysiin karaa daynta oo waa marka lagu qabsanayo marka daynta qofkii loo qabsanayo bay tahay intuu iskaga bixiyo inuu sakaat fidrigiina iska dhaafo oo dee xaaladeedu waa mid iska gaara nebiguna iska bixiyay unbuu odhan jiray asxaabta ridwaanullaahi caleyh iyo ummadaba laakiin waxba umuu xidhi jirin qaydkaa isaga ah inay deynta iska bixiyaan waxba taa shardi ugamuu dhigi jirin waxaa laga bixinaya qadarka la bixinaya muxuu noqonaya miqdaaru lwaajib wa mima yakuun midal qadarkeebay tahay zakaat fidriga in la bixiyo raashinka se laga bixinayaa waa kee qadarka laga bixinayaa waa ku xadiidku sheegay asxaabtu waxay leeyihiin ridwaan ullaahi calayhim farada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama zakaata alfitr min ramadaana saacan min tamrin aw saacan min shaciir alxadiid rawaahu ljamaaca qadarku nebigu waajib ka dhigay waa saac saacaasina waxa uu noqonayaa xagga mathal bariiska oo kale marka la eego iyo raashinka laba kun iyo laba boqol oo garaa meelaha ayay ku sheegeen qolihii miisaamay saac waa waktigii nebiga shaygii makiilka ahaa ee sida hadhuubka oo kale ayuu ka dhignaa markaa shay wax la dara ayuu ahaa oo dhiilka oo kale sidiisa dabadeed markii la miisaamay meelaha ayuu garaam ahaan ku noqday laba kiili iyo rubuc kiile meelaha laba kun iyo laba boqol oo garaa marka la idhaha waa dee wuxuu noqonayaa labada kunna laba kiile labada boqolna malaa waa wax udhaxeeya nusrada aduu rubuc kiile meelaha wax ku dhowey intaasay tahay inuu qofku iska bixiyo raashinka culimada qaarkood baa dee yidhaahda saacaa barhkii oo keliya xoogaa ahoo raashimada qaarkood baasha qumxiga la yidhaahdo oo kale ayay yidhaahdaan laakiin inagu ma isticmaalno dee qumxigaas waxaynu isticmaalnaa bariiska iyo raashimadaas imika aynu isticmaalna quutulqaalibka wey abu xaniifa isaga oo qawlkii mucaawiya daliisanaya buu nisfu saac tilmaamaa ma laga kordhin karaa talow intaa muxadadka ah bise dembi bay noqonaysaa bacdu lmaalikiya baa sheegay qofkan sekada bixinaya inaanu intaa dhaafinayn laakiin daliilumay soo aroorin oo daliilumay keeninta ah ee wuxuna yidhahdeen waa cibaado tawqiifiya wey intaa la sheegay waa in la bixiyo marka laakiin sugani wuxuu noqonayaa cibaadaha ahaato laakiin waa cibaado dee lamida sekadii iyo waxyaabihii maalka cibaado maaliya wey sidaa darteed inuu qofku siyaado ku daro waxay u leedahay un khayr iyo wanaag unbay u leedahay ziyaadada uu ku dara xaylo waa sadaqa sunaaha uu bixiye un haddii ay tani tii waajibka hay tahay kordhinna uu ku sameeyey qofkii dee dheeraadkaasi wuxuu noqonayaa faman tatawaca khayran fa huwa khayrun lah qofka khayr siyaadsada dee khayr bay u tahay xajka marka ilaahay uu ka warramayo saaca qadarkiisiina sidaasaynu ku xusnay oo afar mud baa lagu tilmaamaa saaca afar jeer oo gacmaha la daro oo intaasaa gacmaha loo daro dabeetana lagu shubo saas meel loogu shubo arbacatu andaad markaa dee dadka mudkoodiina waa kala tagsan yahay qof gacantiisa way yaraan kartaa qofna way weynaan kartaa markaa dee sida dhexe qawlka sugani waxa weeyaan in garaamkaasun lagu xisaabtamo asaa ugu dhow dadkiila way kala tegi karaan xaggii gacmaha ilaa shan rodol khamsatu ardaal ayay tilmaamaan fuqahadu shan rodol markaa kolkeennii horeba shantaa rodolun baa lagu xisaabtami jiray rodol madoobaheeni oo isaguna ku dhawaa laba kiilo iyo barh meelaha waa iska fiicanta waxyar baaba dheer weliba qadarkan aynu sheegnay laba kun iyo laba boqol oo garaam inta la bixin jiray waxaabay dheerayd xoogaababay dheerayd jinsiyaasha la bixinayaa maxay noqonayaana sekada lagu bixin karo ilaa sideed shay ayaa axaadiista nebiga ku sugan in lagu bixin karayo sekadan zakaat fidriga oo sideedaasiba raasinka ay ka mid yihiin waa inta riwaayaadka kala duduwan kusoo aroortay wey timirta baasha la yidhaahdo shaciirka heediyo waxaas weeye sabiibka baalkan la ydhaha iyo aqidko garhoorhkiya iyo qumxiga qamadida iyo salt baalkaa la yidhaahdo addura iyo hadhuudhka iyo arabkidoo dee iyaguna israacsan asnaaftaasaa axaadiista kusoo aroorto dee waktigii nebigaa la isticmaalayay oo lagu bixin jiray sekada haddaba ma intaasu bay tahay in lagu daayo mise dee wax intanba haddii aan la cunayna dadku ay wax kala cunayaan waa lagu bixinaya culimada islaamku waxay leeyihiin dee dadka raashinkoodu uu yahay intan waxaan ahayn dee kay cunayaan bay ku bixinayaan oo xataa haddii hilib iyo caana uunuu yahay dadkaa raashinkoodu dee kuwaasun bay wax ku bixinayaan illaa waa xikmaduu nebigu garhoorhkaba uu yidhi ha loo bixiyey garhoorhka waa raas waa waa caaniyo la engejiyey oo sidan caanabooraha laga dhigay oo laakiin dee aan laga saarin subagii canaboora subagii baaba laga saaray kuwan subagoodii bay leeyihiin dabeedna waa lagu engejinaya markaa sidaasaa lagu bixinaya maca iyagoo caanaha saa u engegan oo dee caanahan kale ma aqbali karaan dhigaal iyo olin ee kuwani way aqbali karayeen in la dhigo marka xataa hadduu raashinkoodu hilib u noqdo wadadaa raashinba haysan ay noqdaan dee hilibkii un lagu bixiyo weeyaan bay leeyihin waa xikmadan aqidka loo jiray innagoo kale dee waxyaabaha markaa iminka qaalibka inoo ah waxaa kamid a bariiskii iyo daqiiqdii iyo baastadii intuba dee qaalib bay dadku way isticmaala marka wayaalahaasuma laga bixinaya qabadidoo kale ma badnaa la odhan karaa dadku intuu karsado qaalib uma wada aha ee waa wakti wakti un qabadida iyo hadhuurhka iyo iyadoo dee la ridqo oo laxooxiyo waxaa lagu darsada mooyaane waa laga qaalibsan yahay oo waa laga badan yahay marka run ahaan dee loogu tago dadka bariiskaas oo kale unbay tahay in lagu bixiyo quutalqaalibka laftiisa dee wuxuu noqon karaa ma ma wuxuu noqonaya qofku sanadka wixii uu cunayay mise ramadaan wixii uu cunayay mise habeenkaa ciidda wixii uu isticmaalayay ramadaan wixii uu isticmaalayay unbaa u badanaya kolka waktiyaasha ay waajibaysa sekadu shayga qaalibka beredka oo in la isticmaalo kaasunbaa u badanaya xagga qiimaha muxuu noqonayaa xaaladiisa intee kaash la iska bixiyo intoo laba kiiliyo barhka qofka la qiimeeyo dabeedna in kaash la bixiyo waa sidee hal yajuus aw laa masale dee culimada islaamku ay hore uga hadleen weeyaan oo ikhraaju lqiima in la bixiyo lacagtaas culimada islaamka intooda badani ma ogola iyagoo dee nusuusta u raacaya axmed ibnu xambal baa la weydiiyey radia allahu canh raximahu llah ayaa lay bal ka waran zakaatufidriga haddii lagu bixiyo qiimaha maa waxba la bixinin raasine laakiin kaashka un la bixiyo oo dadkii un la qiimeeyo qof walba laba kiiliyo barhkiisii dabeedna sisaa lagu bixiyo markaa waxa u ihi akhaafu an laa yujziya khilaafa sunati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxaan ka cabsanayaa inay gudi weydo oo ay ku fullaan weydo waana sunihii nebiga khilaafkiisi sunihii nebiga ma waafaqsanay bu uhi markaasaas markaa ninkii la hadlayay baa waxa uu leeyahay hadda dadka qaarkood waxay leeyihin cumar ibnu cabdilcasiis kaana yaakudu lqiima khaliifkii shanaad ee ummadda muslimiinta ah cumar ibnu cabdilcasiis ninkaasi qiimuhu qaadi jiray baa lagu yihi hadda cumar bal taa iyada axmed ow taa ka warraba markaa axmed lahjad adag buu ninkii kula hadlay waxa uu leeyahay aniguna qawlkii rasuulkaan idiin sheegaya idinkuna qawlkii cumar baa ii sheegaysa ninkaa cumar ibn cabdilcasiis la idhaahdo farada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama zakata alfidri saacan min tamrin aw shaciirin aw akin taasi xadiidku ahaayo raashimadaasaa la sheegay atiicu allaha wa atiicu rasuul ilaahayna waxa uhi ilaah iyo rasuulka ateeca markaa axmed dee waa madhabkii waa saaxibulmadhab gedabka lahaa wey xanaabilada saasaanay ku raacsan yihiin maalig iyo shaafici waxaa markaa soo qaadanaya un abu xaniif iyo qolyo kalo ku raacsan baa sheega qiimada iyaguna midkay ka duulayaan wuxuuna yahay masaakiinta jecel oo xagga lacagta marka la eego iyo raashinka waxay jecel yihiin bay leeyihiin masaakiintu lacagta oo dee ufududa ama waxyaabo kaleba uu siisanaya marka laakiin meesha yaallaa waxa uu yahay waktigii nebigaba calayhi salaatu wasalaam lacagtuna way jirtay raashinkuna waa jiray weliba lacagta jirtayna waxay ahayd tii qadaadiicda ahayd ama fidada saafiga ahayd bay ahayd iyo dahabkii waxyaalahaas ama lacaga la isticmaali jiray taa dee may soo aroorin inuu nebigu lacag ku bixin jiray sidaa darteed dee ishkaalkaba inuu qofku ka saaro wixiisa aanu gelinin markaa bayn albayn ee uu ku daaysta raashinkaa wey innaga waliba dee fursadda kale jirtaa waxa weeyaan maanta dee dadku waaba iska wada qaadan karayaan dadkan masaakiinta la sheegaya ee baane sikada la siinaya waa qaadanayaan raashinka qoladan xataa sheegay lafdigooda in qiimaha lagu bixinayo shardi bay raacinayaan oo ah in miskiinka aanu u dheef badnayn raashinku hadduu raashinku u dheef badan yahay waa in la siiya shardiga labaad ay raacinayaan waxa weeye haddii nafcigiisa marka raashin lagu bixiyana qoyska wada gaadhaya bay idhaah marka lacag lagu bixiyana qof keliya uu ku quusanayo iska qaadanayo annaguba waa idinla qabnaaday ilaah raashinka lagu bixiya marka hadal odaygii haddii loo dhiibo lacagtii jaad baab usiisanaya adeenkaasu ku shidanaya laakiin haddii raashin loo dhiibo reerku muhaarka ugeynaya markaa waxay ku wanaagsan tahay in raashinnimada lagu bixiyo ilaa nafcigiibaa marna noqonaya qoyskii baahnaa wada gaadhaya marna wuxuunu gaadhayaa qofkii keli ahaa oo dee aanu dhaafayninba haddii ay lacag noqoto sekadan haddii aynu nidhi waa waajib makaa tajib waqtu waqtu lwujuub walikhraaj goorma intay waajib noqoto a in la bixiyana ay tahy sidaynu xadiidka kusoo arkaynay waxaa ku jiray farada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam zakaata alfidni min ramadaana zakaatfirigu nebigu farad ka dhigay min ramadaana mintani waxay tusinaysaa ibtidaa'iye wey macnaa marka ramadaan laga soo gudbo wey habeenka ciiddu markuu soo galo bay farad noqotay iyo intaan la tukanin salaada ciidda intaa ka dhaxaysay farad tahay in la bixiyo sidaasay dabeetana asxaabta ridwaanullaahi calayhim ay leeyihiin gelinka salaada ka hor buu nebigu sidaa ku bixin jiray zakada iyada ah marka intii hore waa la dedejin karayo dee ibnu cumar iyo maalin ama laba cisho ka hor bay bixin jireen ciidda maalin ka hor ama laba ka hor bay sii qadimi jireen haddii la iska sii qadimo dee qofkii uu ka boqo in amaba wixii ka kala yaacaan ama hadhowtaba uu haleelkiisu xumaado way culimada islaamku aqlabiyad fara badan baa tilmaamaya dee sekadani inay la mid tahay untii xoolaha markaa ramadaan dhexdeedaba la iska sii qadimi karo ama maalmaha ciidda ka yaro horeeyo iminka waktigan aynu marayno oo kale waajibkii oo la gudanayana way noqonaysaa haddii habeenka ciidda la bixiyo aada bay usii fadli badan tahay iyaduna midhkaa kale runtii meesha ku jiraa waxa uu yahay sideed ayaa la siinayaa oo lagu bixinaya liman tusrafu zakaatu lfitr waxaa lagu bixinayaa sideedii qola ilaahay uu ku sheegay inay qaadanayaan sekada xoolaha inama asadaqaatu lilfuqaraai waalmasaakiin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل تبكى سالسينية ويدي بوا سكو مركز سكدين هالكاس ملغو بحنية مركز سعود مدى سويديا وهو يعني مسجات قلبين لوضسية مسقار كودون بيتاين لغو قابيو سيدا دين مثل فقرة دي مساكين توكلين marka culimo badani waxay tilmaamayaan ood moodo qowlka raajixa inuu yahay min xaysu daliil in fuqarada iyo masaakiinta laga fuur yeelo oo axaadiista waxaa kusoo noqnoqonaya maalinkaa socodkiisa ka kaafiya in layihi ugnuhum can tawaafi hada alyawm maalinkaa wareegiisa masaakiinta ka joojiya dawarsiga haynaga joojiyeene farxadda ha ka qayb qaateen oo mid waliba jeebka in waxugu jiraa ha ogaado oo waxu yaallaan gurigiisa waa mid waxaa kale oo ku jira aynu soo marayna ducmatan lilmasaakiin in layidhi masaakiinta raashid ha u noqoto dadka asnaabtii kale lama soo qaadin labada arrimoodba meesha way yaallaano xadiidka ka muuqanaya waa in masaakiinta iyo fuqarada un laga fuur yeelo oo waxaa laga yaabaa haddii dee iyaga lagu daayana inay wax buuran u noqoto haddii dad badan uu qofku sakaadfirigiisii ku baahiyana inay dee wax yar galaan galaan u gaadho waa in dadkaa baahan bahashaa la siiyo la iskaga soo koobsado yaan la siinaynin zakaat fidriga oo dee laga daynayaa waxaa laga daynayaa qofkii markaa kaafirkaa waa kow murtadkii faasiqii qofkii isagu xoolo lahaa kii shaqaysan karaya iska fadhiistay ubadkii waalidkii zawjadii sideedaa qolo midna la siin maayo marka la leeyahay qofkani oo qof gaala dee waa mucaadi lilislaam isagu islaamkii buu ka soo horjeedaa kaa isaga waa laga daynaya murdadkiina waa kaa dee ilaahay iyo diinta iyo caaya iyo gaaloobaya faasiqa laftiisii yataxadda almuslimiina bifisqi waa faasiq iska cadaystay fisqigii oo laga yaabo inaanu wax tanaasula lahayne laakiin uu dee fisqigiisii kusii wadu kusii dheelaanayo isaga laftiisa lama siinaya bay leeyihin aimadu iyo kii maal le dee qofkii maal leh ee qaniya kol hadduu maal leeyahay oo uu qani qani yahay sadaqadani dee isagay tahay inuu bixiyo laakiin ma aha kii qaadan lahaa isagu qofkan dee isagoo kasab iyo shaqo helaya shaqaysan kara ilaa caajiska iska fadhiya isaguna kal qani unbaa loo arkaya laa taxilu sadaqatu liqaniyin walaa lidii miratin sawiy oo nabiga ale calayhi salaatu wasalaam sakadani uma banaana qofkii xoololaha qaniya iyo qofkii shaqaysan karaya lidii mira lidii quwa sawiy mid dee quwadiisu dhamaystiran tahay oo aan waxba jirhkiisu qabin ee shaqaysan karaya haddii markaa waalidkii uu bixinayo awlaaddiisii siin maayo haddii awlaaddii ay bixinayaanna waalidkii siin maayaan maxaa yeelay dee waxay iyagu isku leeyihiin inay masruufaan oo midibaka kaleu ku leeyahay biilkii mada hadduu waalidkii baahan yahay de waa inuu weladku aanu sake ku kharajinina uu biiliyaaba haddii sidoo kale uu markaas ka baahani ubadkii yahayna dee waalidku hadduu waxayaha siiyo sakada iyuu ku kharajin fuqaraa lbaladi awlaa waxaa kaloo meesha yaalla dadkan fuqarada wadanka ah ee baahan ayay tahay in lagu horreysiiyo ee halkaa lagu ciidayo jooga oo iyagii lagu horreysiiyo oo awlawiyadda la siiyo ayaa runtii aada iyo aada u wanaagsan mar haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam dee sida uu u bixin jirayna ay sidaa ahayd oo madiine cidda joogta unuu siin jiray uu yidhina maalinkan wareegiisa ka joojiya dadkan ay wareegayaan oo ka kaafiya ducma iyo raashin ha u noqotee haddii halkii laga naqilo oo laga raro xikmaddii baa meesha ka baxaysa markaa magaaladaa lagu bixinaya dadka jooga un dee ala siiya haddii aanay markaa baahnayn ama baahidu meel kale ay u badan tahayna dee halkaa in loo raray noqonaysa loo gudbiyo zakat ulfitr inahaasaa markaa masaa'ilka ugu muhiimsani runtii ay noqonayaan wixii kalena dee wuxuuna iska noqon doonaa bal ilaa inta waktiga ka hadhay su-aaluun bay noqonayaan soomka iyo ku saabsan sekada
sidaa sheekhu sheegay qaybaha dambe ee cajaladu waxay noqon doonaan su-aalo iyo jawaabo haddaba iyada oo cajalada lagu duway masjid gudihii dadkuna ay qofba intuu meel istaago uu su-aasha ka weydiinayo sheekha oo aanay suurtagal ahayn in ay cajaladu wada qabato su-aalaha iyo jawaabahaba wuxun bay cajaladu inoo duugtay si fiican inoogu qabatay jawaabihii markaa si loo helo su-aalo iyo jawaabo isku beegan dib ayaanu u qoray su-aalihii waxaananu ku beegnay jawaabahoodii su-aasha koowaadna waxay tahay sheekh maxamed waalidku ma aabbaha iyo hooyadunba mise awowiyaasha iyo ayayooyinkuna waa ku jiraan
hewa waalid marka la leeyahay dee wuxuu noqonayaa aabbihii hooyadii awowgii ayeeyadii kuwaasoo dhami waa waalid oo dhammaantood dee waalid un wey su-aasha labaad dadka fitriga laga bixinayaa maxay ka kooban yihiin ma caruurtaadunba ma caruurtaada iyo shaqaalaha ma cidda aada quudisaa bal sheekh maxamed naga jahil tir
bismi illaahi raxmaan raxiim dadka laga bixinayaa zakaatu fitriga waxa weeye dadka horta biilinayso ee biilkooda waajibka kugu yahay sida asalkii iyo faracii iyo walaalihii asalkii iyo faracii dee waxaynu uga jeednaa ubadkaagii iyo kuwii ay sii dhaleen faraciina waa aabbihii iyo hooyadii iyo ayeydiiiyo kuwaa wey iyo wala dadkii a walaalaha ahayde ee iyaguna guriga kula jooga ee wax kula cunaya ee dee mas-uulka aad ka ahayde wixii biilaad tini kuwaasay tahay in sakadii laga bixiyo oo dee waa dadkii aad markaa xaaskiina waa ku jira su-aasha saddexaadna waxa weeyaan dadka aan kula joogin ee meel fokaa jira ma bixinaysaa fitrigooda
kuwa dabadaha jooge maqan dee kolley hadday dad waaweyn yihiin nafaqadooda lagugumabale way ka baydhay kole hadday dad mas-uuliyiin oo qaangaadha yihiin oo dee iyagay tahay inay shaqaystaan taa dad waxaysta hadday yihiin dee iyagaa iska bixinaya ama laga yaaba inay dee biilkiiba kusoo tuurayaan marka inay adigaba kaa bixiyaan haddii ay doonaan oo dee uba wakalato intaad fagas u dirto oo sidaa idinkaa waxeeye anigana iga bixiya iyo idinkuba waa iska waa jaa-is wey
su-aasha afraad waxa weeye agoontii hantiyarowga ahayd ee walaalkaa dhalay biil joogta ana aanad siin jirin fitrigii ma siin kartaa waa fitrigaagiiye
haddii ay xoolo leeyihiin ku filan agoontaasi oo dee biil ugu filan iyaga lama siinayo laakiin haddii dee aanay wax ku filan haysan fuqaradii unbay noqonayaan fuqaradii bay noqonayaan la siinayay wuxuuna loo eegayaa un ixtiyaaj baahi ma jirtaa baahidaasi kole dee ay jirto biilkoodiina aan lagu lahayn de waad siin karaysaa inaad iska siisay noqonaysa su-aasha shanaad fitrigii ayaan qaybiyey oo qaybna aan lacag ka dhigay qaybna raashin ka dhigay sidaasi ma igaga baxayaa
si aada bixiso sidaa ay ku socoto ina ilaahay aqbalo haddii laakiin aanad weli bixinin raashinnimo unu rog
su-aasha lixaad nin tooman baa laba midh oo kinina liqay markii la yidhi waar miyaana toomanayno waxa uu ku jawaabay toomba igama jabin arrintiisu ma sax baa ninkaasi a taa miduu eg buu ii sheegay nin kaleo ahaydeen inuu macnaha kiniinka soo qaaday macnaha uu geliyay carabka hoostiisa malaha adugu antibayn iyo wuxuu yahayba kiniinada qaarkood baa yaro milma oo halkaa carabka hoostiisa intuu geliyay macnaha xumad jabin oo kale iska noqon kara marka isagu dee wuxuu ku daliishanayaa dee wixii oo buuran maan liqin laakiin way milantay marka way ka hadlaan culimadu waxyaabaha masel aan isagoo buuran la liqine laakiin intuu afka lagu qabto milma sida nacnaca iyo nabaadka iyo milixda waxyaalahaas oo kale kiniinka haddii afka aad ku rido isagoo candhuufta uun raacayna dabeed uu milmo inuu soomkii jabinayo dee fuqahadu tilmaamaan oo laga warramo maxaa yeele wixii dee waa wax la taaban karayo oo haddii aanad dee isagoo milmay cunin ee isagoo buuran aad liqi lahayd dee raashimuu noqon lahaa markaa wixii oo uu kala kaxeeyen weeye makana marka uu ka jabinaya isagu soomka su-aasha toddobaad qofkii rabadaan dhexdeeda dhintay miyaa fitri lagu leeyahay a qofkii rabadaan dhexdiisa dhintay miyaa fitrigiisii laygu yeelanayaa wey su-aasha waxaa shardiga inuu laba qaybood oo waktiga ka mida qofkani koobsado qayb ramadaana iyo qayb ciidda ah labadaa waa inuu soo wada gaadho oo dee min ramadaana mar ayuu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan ayaa laga a markaa laga afuraya waajibaysa sikad marka haddii aan de qofka ciiddiiba soo gaadhin min ramadaana maaha waa fii ramadaana buu qofkii dhintay ramadaan dhexdeedu dhintay markaa dee inaan sekadii lagu yeelanayn bay tilmaamayaan fuqahadu iyagoo xadiidka daliishanaya wal haddii ramadaan dhexdeedu dhintay oo ciiddii aanu soo gaadhin laakiin ilmihii yaraa ramadaan aakhirkeeda dhashay oo kale dee waa ku waajibaysaa qofkii sakaad fitrigiisa inuu ka bixiyaa waa waajib weyn su-aasha sideedaad hadhuudh baan meel galbeedkaasiya ka beertay warqad baan diray oo waxaan idhi hadhuudhkaa ka bixiya fitrigii la igu lahaa fitrigaas sidaa ma igaga gudmayaa kol haddii dee uu yahay hadhuurku raashin hagaagsanoo kii dee ay cunayeena halkaa ile dadku wixii ay beertaan bay kollay dadka beeralaydu qaaliban cunaa markaa kol haddii reerkii hadhuurka hayay uu yidhi bixiya waa soconaysa maxaa yeele isagiina wakiilbay ka noqonayaan oo sekadii xoolahaba dee inuu cid u diro carruurtiisa oo kale ee dadka mas-uuliyiinta ah ee roonroon inuu yidhaahdo inaga bixiya sekadii xoolaha way u banaanay markaa sakaasfidrigiina inuu yidhaahdo matal isagoo dee reerkii raashinkii haya oo uu ka yimid anigiiyo idinkaba inaga bixiya sakaasfidrigi intuu waraaq u qoro dee wuxunay noqonaysaa wakaalasha isagii mas-uulka ahaa uu wakaashay dadkii uu ka bixinayay qaar ka mid a waa wax iska banaan way xaas ku wakiilan karaa inamadiisa waaweyn buu wakiilan karaa hablaha waaweyn inuu yidhaha inaga bixiya markaa taasi way iska ansaxaysa
su-aasha sagaalaad sonkorta ma lagu bixin karaa fitriga
sonkortu maya sonkortu macnaha quut ahaan raashin ahaan baa loo isticmaalinay waa faakihaysi hooyadu raashin ma noqotay waa dee sharaabun wey
su-aasha tobnaad qofkii aan waxba haysan fikriga ma lagu leeyahay
waynu soo sheegno maalinkaa dee ciidda iyo habeenkaa wax dheeraada waa inuu haysto oo waxuu cuno wax ka dheeraada laakin de isagii haddaanu waxbaba hayn labadaa de waa kan faqiirkan laleeyahy hala siiyo wey qofka
su-aasha koob iyo tobnaad nin miskiin ah oo aan lacag ku lahaa ayaan ku idhi fi- sakaatulfitrigaygii u qaado lacagtii aan kugu lahaa taasi suuragal ma tahay kaatufiriga dee waataynu sheegnay in dhiyaa lagu bixinin lacagta raashinkaa lagu bixiyo markaa qofkii dee intuu lacagtii ka qaada raashin haw siiyo dib ha ugu celiyo ninkan la siinayaa waa su-aasha labiyo tobnaad ninkan la siinayaa fitriga haddii uu helo wax quutalyoomkiisa ka badan maalinta iyo habeenka wax ka badan haddii uu helo isaga laftiisu fitrigii ma bixinayaa
kan la siinaya hadduu hayo oo dee qadarkii uu hayo aynu sheegnay waa ku waajibaysa ha qadarkii macnaha sekadu lagu yeelan laha waayo ninkaas santiin
su-aasha saddex iyo tobnaad qofka aan siinayo fitriga ma inaan u sheego oon ku idhaahdo kaasi waa sakaatulfitrigaygiiba ayaa waajib noqonaysa mise waan iska siin karaa uun aniga waxba u sheegin
waxba niyadun baa shardiga inama alacmaalu binniyaat inaad niyooto markaa inaad waxba u sheegto inay sakaatufidrigii tahay waajib maaha bay leeyihin aimadu laakiin niyada qofku waa cinda alikhraaj markuu bixinayo waa inuu niyoodaa inay sakaatufidrigii tahay hadduu daa u sheegana waa iska fiican tahay iyadana si aanu markaa qofkii isugu muujinin isagoo shaygii faradka ahaa siinaya inuu wax kala siiyo sadaqa tatawuca inuu siiyo waa inuu isaga sheega qof oo idhahdaa waa zakaat fidrigi waayo
su-aasha afar iyo tobnaad haddii adiga laguu keeno fitri ma sii bixin kartaayo fitri ahaan adiguna naftaada ma isaga sii bixin kartaa
qofkii haddii la siiyo xoogaa zakaat fidriya oo u in doora ay u noqoto de waxaa iska macruufa inuu hayo wax ka dheeraada wixii raashinha labadaa cisho ugu fillaa wax ka dheeraada inuu hayo oo ay soo baxeen baa macruuf sidaa darteed de waa inu isna wax iskaga bixiyaa inuu iskaga sii bixiya unbay dee noqonaysa ee la odhan maayo kol haddii adigiiba aada qaadato dee bixin maysid la odhan maayo waayo dee wax ba- kamiyad buu hayaa waxuu ka soo hadhayaa raashinkiisa a
su-aasha shan iyo tobnaad haddii qofku aanu fitrigii bixin wax la-aan awgeed oo waktigii fitriga aanu waxba haynin maqalla ahaan baa loogu yeelanayaa ama si kale haddaynu dhahno su-aasha shan iyo tobnaad haddii qofku waktiga la bixinayo fitriga aanu waxba haynin qalla ahaan miyaa loogu yeelanayaa oo ma qallaynaya hadhowto qofka qalaynaya sakaat fidriga waxa weeye qofkii ka gaabsaday inuu bixiyo isagoo haya madal isagoo helaya igaanu bixinin oo dee ilaa salaadii ciidda intii la tukinayay ee la tukanayay ayaanu bixininba markaa nebigu uu ka hadlaya calayhi salaatu wasalaam man addaaha qabla sa- qabla salaa fa hiya sadaqatun maqbuula waman addaaha bacda salaati fa hiya sadaqatun min asadaqaat qofka salaada ka hor bixiyo waa sakaatulfidri ansaxday buu nebigu leeyahy laakiin salaada kadib hadday u dhacdo waa sadaqo ka mida sadaqooyinka macnaha dee waajibkii uu qofku gudanayay iyo ajrigii uu lahaabaa ka lumayo markaa qalun bay isaga dhacay qofkan qallaha lagu leeyahayna ma aha qofkii kolkii hore aan waxba haynin ee laga doonayay sekada laakiin waa qofkii waxaye bixin waaye a ninkaasa ka hor
su-aasha lix iyo tobnaad waktigan maadaama aanay jirin dawlad islaama oo soo urursata zakada haddii qofka baaca mushtarkii intuu bakhaarkiisii iyo hawlihiisii ama meelihii ay waxu yaaleen uu dad u diro uu idhaahdo soo xisaabiya oo tiriyo isu hagaajiya dadkaasi ma noqonayaan qoladii aayaddu sheegtay ee walcaamiliina caleyha qoladaasi ma noqonayaan dadkaasi uu ninku dirtay baac mushtarka ahi iskii u dirtay العاملون عليها وحب قيد معها إن المسؤولية إمامي الدرا وقف كي سكذا كشقين يوم كي حاسب كهاي كي حرض حولها وأوذي كي أرورنا كي سكني مركا هل كي إمامك وكدري هدو ده إنكي حولها بحين سكذا سلاة سكتي وحسابتي قارو دره ولا إذنكو هبلو مهردي سوكلا رفعوا إذنكو حسابي أو كلهبي أو طبعا والعاملين عليها بي way ka shaqeeyaan shaqaaliin baanay dee ka mid yihiin iyaga laftigooda markaa qorigii way qaadan karaan walcaamiliina calayha soo ururintii iyo kala hagaajintii iyo qaybintii iyo tawsiicintii iyo wixii kale haddii ay qaabileen hawsha qabashadeedii way way dee ku dhacday saa darteed way way soo gelayaan oo qorigii way qaadan karayaan sekada waay
su-aasha toddobiyo tobnaad haddii waalidkay oo meel kala jooga anigu aan ka bixiyo laba qof oo kale oon walaalnahayna ninbo meeluu ka bixiyo oo sidaasi aanu saddex meelood ka bixino zakaatulfitrigii arrintaasi maxay noqonaysaa
manaa su-aashani waxay udhigantahay waalidka iyagii baa inagii ubadka ahayn baan saddex nin baanu kaga bixinay waalidka iyadoon la isogeyn dee midunbaa farad u dhacay labada kalena sudhe waa saada khayr weeye hal midna wuxuunu noqonayaa faradkii labada kalena sunnun bay noqonayaa waman tataawaca khayran fa huwa khayrun lah wey qofkii khayr kororsaday khayr bay unoqonaysa waa iska ansax wey
su-aasha siddeeyo tobnaad haddii nin odaya u yimaado oo uu yidhaahdo zake isii warna aanan u haynin waxa la yaalo waxa uu yahay zakada ma siin karaa
horta kolley de islaamowna run sheeg bale islaamowna uga qaado midda kale tacriifuhum bisimaahum bu ilahay yidhi masaakiinta astaamahoodaad ku garanaysa nin dee tijaari iyo maskiini kolley waa yar kala duwan yihin de wax shaki haddii aanu kugu beernayn oo muujinaya qofkan inuu xoolo haysto ee uu kuriniyo waan baahana lisaa'ili xaqun wain jaa calaa farad nebigu waxa uu leeyahy qofkan su-aasha weydiinaya dee xaqiisuu leeyahay marka dee qofkan saa'ilka ah ilaahay siiya un buu leeyahay qur-aanka asaa'il un baad ku arkaysa iyo alqaanica waalmuctar markaa gol hadduu su-aal usoo banbaxay baahina sheegtay iska sii su-aasha sagaal iyo tobnaad qof aan soomini zakaatulfitrigii ma bixin karaa oo isagoon soonkiiba soo soomin haddii uu yidhaahdo zakaatulfitri waan bixinaya arrintaasi ma tahay wax macquula oo diinta ogoshahay
laba waajib bay ahaayeen amaba saddex waajib waajibkii salaaduhaa midna kii siyaamka midna kii sakaatufidriga markaa kaana dee in soo qaleeyaa laga doonaya isagoo caasi ahoo dambiileah ayuu dee bishii rabadaan ka tegay haddii wax cudurdaar aanu lahayn ha soo qaleeyo bishii rabadaan dee waa laga doonaya kanna ku celin mayna dee masaakiintun baynu uga qaadayna waajib laga doonaya buu isaguna ahaa oo sidiisa kolleyba dee u saarnaa isagana dee hadduu hayo waa laga qaadaya masaakiinta la siinaya laguma celinayo su-aasha labaatanaad qof soon qalla ah lagu leeyahay shawaalka ma qallayn karaa macnaha su-aashani waxa weeye haddii qofkii qalla ramadaana lagu leeyo hore bishii shawaal shawaal ma qallayn karaya macnaha sideed ujeed de wuu qallayn karaya wax laga doonayaaba waa qalle wuu soomayaa sunahana
su-aasha koob iyo labaatanaad haddii aada qof siiso zakaatulfitrigaagii oo isaguna qaad iyo sigaar iyo balwad ula dhaqaaqo zakaatulfitrigaagi ma noqonayaa mid kaa baxay adiga laftaada oo maadaama